بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على رسول الله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين شبكة منهج أونلاين waxay idin soo gudbinaysaa muxaadaro ciwaankeedu yahay توجيهات مهمة لطلبة العلم الشرعي وحان سوچي دين دونا الشيخ عبد الرزاق الألباني حفظه الله تعالى يدقيسي وعن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaa insha allahu tacaalaa caawa oo bishan rabiicu lwal ay sideed tahay kun iyo afar boqol iyo shan iyo soddonka hijiriyada waxaan jeclahay siyaaradan gaaban ee aan ku nimi magaaladan gabiiley in aan ragga ducaadda ah ama dalabatal cilmiga ah ee hor fadhiya in aan kelmad waana ah oo naftayda iyo idinkaba aan u soo jeedinayo aan caawa halkan ka soo jeediyo kelmadeedaas waxay ku saabsan tahay waajibka ilaahay saaray tabaaraka wa tacaalaa dadka ahluliimaanka ah dadka ahlulcilmiga ah gaar ahaan iyo dadka muminiinta ahaa caam ahaan alaa wahuwa alamr bilmacruuf wannahyi can ilmunkar inay wanaagga aynu isfaro xumaantana iska reebno haddaynu dadka ahluliimaanka aynu nahay ee iimaanka ku abtirsada arrintaasi inay culimmada iyo dadka dalabatalcilmiga ah ee cilmiga wax ka mid ah arkay inay waajib khaasa ku tahay dadka muminiinta ana bishaklin caam laga doonayo inay wadiifada ama shaqadaas inay gutaan marka inta aanan ahmiyadda uu leeyahay mowduucani aanan wax ka taaban waxaan doonayaa siro kooban inaan u tacriifiyo u sheego maxaa macruuf la yidhahdaa maxaase munkar la yidhahdaa macruuf waxaa la yidhahdaa xagga shareecada bay culimmadu yidhahdeen kullu maa yacrifuhu اsharcu wa yaamuru bihi wa yamdaxuhu wa yufnii calaa ahlihi ويدخل في ذلك جميع الطاعات وفي مقدمتها توحيد الله عز وجل والإيمان به معروف عليال وحي شريعة أي إن فرتي oo iyada agteeda macruufka ah oo ay ammaantay qof allayaala qofkii ku sifoobana ay ammaantay ee wanaag ah ayaa macruuf la yidhahdaa dhammaan daacaadka iyo cibaadaadka o dhan baa soo gudagelaya waxaana u horeeya towxiidka ilaahi tabaaraka wa tacaala munkarna waxaa la yhahdaa waxa laalixi shareecadu diiday oo inaga reebtay oo inaga nahayday ooy isaga iyo ehelkiisaba ay cayday oo ay dhaleecaysay dhammaan macaasidii iyo bidacii oo dhan baa soo gudagelaya waxaana hogaaminaya shirkiga ashirku biاllaahi caza wajal wa inkaaru waxdaaniyatihi ayaa hogaaminaya taasi waxaa weeye waa basiira ama waa dhaabad dhaabadda labaad waxaa weeyaan idaa uطliqa alamru biاlmacruuf haddii alamru biاlmacruuf nusuusta lagu sheego iyadoo aan lagu lamaanin annahyu can ilmunkar waxay ahlucilmiga ay yidhaahdeen annahyu can ilmunkar wuxuu gudagelayaa alamr bilmacruuf leanna maxaa yeelay shaygii manhiyaadka ah la iska reebay in laga tagaay waa min almacruuf wixii khayra in la sameeyaana suuragalba ma aha ilaa bitarki ashar aw shirki wixii lidiga ku ahaa khayrka oo sharki ah in laga taga mooyaane tusaaluhuna waxa weeyaan qowl llahi tabaaraka wa tacaala laa khayra fii kaiiri min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas baa ilahay qur-aankiisa ku yidhi khayr kuma sugna wax fara badanoo dadku ay ku faqayaan ilaa faqa ciddii wanaag sadaqa dadka faraysa ama macruuf iyo wanaag faraysa ama islaax daat albayn bayna annaas dadka in la heshiisiiye faraysa marka ilaa man amara bisadaqatin oo alamar bilmacruufkii ayay aayaddu sheegtay annahi canilmunkarna oo had iyo jeeraale lagu lamaaniyana kumay lamaanin wakadaalika haddii annahyu canilmunkar gaar loo sheego iyadoon lala xidhiidhin alamar bilmacruuf iyaduna waa lamid way soo gudagelaysa laakiin marka alamar bilmacruuf annahyi canilmunkar meel lagu wada sheego nusuusta waxaa loo jeedaa bay culimmadu yidhahdeen oo lagu fasirayaa alamr bilmacruuf macruufka waxaa lagu fasirayaa ficlu lawaamir munkarkiina waxaa lagu fasirayaa tarku nawaahi macruufkii maxaa lagu fasiray in lala yimaado wixii ilaahay iyo rasuulkiisa ayna fareen munkarkiina maxaa lagu fasirayaa in laga tago xal yaalo wixii ilaah iyo rasuul aynoo diideen iyadoo meel lagu wada sheegay waxaa miaalo ah qowluhu tabaaraka wa tacaala wاlmu'minuun wاlmu'minaat bacduhum أwliyaau bacdi ya'muruuna biاlmacruufi wayanhawna can اlmunkar wayuqiimuuna الsalaa wayu'tuuna الzakaa wayuطiicuuna اllah warasuulah haddaba alamr biاlmacruuf wاlnahyi can اlmunkar waa asal weyn oo ususha islaamka ka mid ah kuwa ugu waajibsanna waa ka mid yahay culamada qaar baabay arkaanta ku daray oo waxay yidhahdeen islaamnimadii baan suuro gelaynin inay istaagto oo islaamba la helo haddii alamr bilmacruuf wanahyi canilmunkar la waayo oo waxay yidhahdaan alamr bilmacruuf wanahyi canilmunkar wanaaggana laysfarayn xumaantana layska reebaynin islaamna ma jireen diintuna daahirba ma noqoteenoo mid qawiya oo muuqata ma noqoteen kelmadda ilaahayna ma sarayseen addoommaha iyo bilaadada iyo dowladaha iyo afraadda iyo dhammaan basharka oo dhan waxa quray ku aslaaxayaana waa alamr bilmacruuf wanahyu can ilmunkar bal waxay yidhahdeen jamiic alwilaayaat xalliyaalo waxa wilaayo jira dhammaanteed falaga ay ku wareegaysaa waxaa weeye alamr bilmacruuf wanahy can ilmunkar oo amarku arinka ilaahay nebi maxamed uu la soo diray dee waa alamr bilmacruuf nahyiga ilaahay rasuulkiisa uu ka nahiyey dee waa nahyun can ilmunkar imka wilaayat lxukmi hadday xukun tahay iyo wilaayat lxarbi hadday ciidamada iyo milatariga tahay oo xaalad dagaal ay tahay ciddii madax looga dhigo iyo hadday tahay wilaayatlmaal maalka ciddii madax looga dhigo iyo hadday tahay xisbadii dhammaan wilaayaadkaas oo dhan maqsuudka iyo danta laga leeyahay waa alamr bilmacruuf annahy can ilmunkar wax kale iska daaya ninka madaxda waxaa loo tansiibinayaa oo xilka loogu dhiibayaa waa liya'mura bilmacruufi wayanha can ilmunkar marka dhammaan dadka wilaayaadka ka madaxda ah waxaa waajib ku ah inay wanaaggana dadka faraan xumaantana ka reebaan oo weliba iyagoo kaashanaya ahla asidqi waalcadli dadka cadaaladda ku sifaysan iyo sidqiga iyo runta hadday taasi u suurtogeli weydana inay dadka kaashadaanna waxay kaashanayaan alamhal falamhal siday u kala fiican yihiin waana sababta ay ku noqdeen ummadani ummadii ummadaha oo dhan ugu fiicnayd liqowli اllahi tabaaraka wa tacaala kuntum khayra ummati ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani lmunkar waajibka ah iyo wadiifadaas dadka ahluliimaanka oo dhan waajibka ku ah culammada iyo dalabatulcilmigana si khaasa ugu si ah waxa dayaca oo mudaahaneeya oo ka taga qof nasiibka iyo dheefta uu ku leeyahay iimaanka iyo cilmigu oo aada u liito ilaahayna tabaaraka wa tacaala culimada mas-uuliyaddaas si gaaru u saaray waana mas-uuliyad khatar ah oo alla wuxuu saaray inay dadka wanaagga faraan xumaantana ka reebaan ilaahay tabaaraka wa tacala qur-aanka wuxuu ku sijilay oo ku sheegay nimankii yuhuudda ahaa ee hadhii habeen ku dadaalayay inay dunuubta galaan inay cadaawad iyo collaytan dadka ahluliimaanka ah ay ula yimaadaan inay xaaraanta quutaan ayaa la ka sheekeeyey watara kaiira minhum yusaaricuuna fi اlimi wاlcudwaan wa aklihim الsuxta labiisa maa kaanuu yacmaluun dabadeetana allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku waajibiyey oo uu inoo sheegay inay waajib ku tahay ahlucilmiga in ay dadka macaasida ka hor istaagaan oo ay arinta noocaas ah ka wacyigeliyaan allana tabaaraka wa tacaala waajibka noocaasa hadday ka tagaan ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku caayey uu ku dhaleeceeyey lowlaa yanaahum rabbaaniyuuna walaxbaaru can qowlihim alima wa aklihim asuxta labisa maa kaanuu yasnacuun alla tabaaraka wa tacaala boon iyo cahdi iyo ballan buu ka qaaday dadka ahlucilmiga ah in ay u bayaamiyaan dadka xaqa wuxuuna uga digay inay ka qariyaan wuxuuna ugu goodiyey haddii ay qariyaan xaqa qaala allahu tacaala waid akhada allahu miihaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunahu linnaasi walaa taktumuuna waqaala tacaala ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaat wاlhudaa min bacdi ma bayannahu linnaasi fi lkitaab ulaa'ika yalcanuhum allah wayalcanuhum allaacinuun ila aladiina taabuu waaslaxuu wabayanuu faulaa'ika atuubu calayhim waana atawaabu raxiim nabiguna calayi isalaatu wasalaam waxa uu yidhi man su'ila can cilmin fakatama ninka cilmi la weydiiyo oo qariya uljima yowma alqiyaamati bilijaamin min naar maalinta qiyaamaha xakamo naara ayaa lagu qowlalayaa nacuudu billaah marka waciidkaa daran waajibkaa weyn ee laga tegey ayaa lagu mutaysanayaa qofka marka wadiifada noocan oo kale ah qabta fii curfi shariica walfuqahaa waxaa loo yaqaanaa muxtasib oo dowladda islaamkahay waxay ula baxday magaca layada almuxtasib waana wadiifadiisa marka waxaa jirta waxyaala ay wulaata umuurka iyo qudaada iyo iyagoo khaas ku yihiin iyo ahlu diiwaan wixii aan ahayn waxay iyagu kuwaas khaas ku yihiin waa inuu faraa oo ninka daaciga ah ama ninka muxtasibka ah waa inuu dadka cawaam almuslimiin muslimiinta si guud dadweynaha muslimiinta inuu faro weeye shanta salaadood iyo inay ilaaliyaan mawaaqiiddooda iyo wakhtiyadeeda in hadeedba xogmaayo muadiniinta iyo aimadu inay ilaaliyaan wakhtiga salaadaha iyo adaanka inay jamaca iyo jamaacaadku dadku ilaaliyaan in la faro dadka sidqulxadiid inay runta ku hadlaan inay ammaanooyinka gutaan inay munkaraadka ay kadibka iyo khiyaanadu ka mid tahay iska ilaaliyaan inay mucaamalaadka xaaraanta ah ee uu ka mid yahay rabada iyo maysarka iyo bayculgharar iyo nusuusta wixii ay sheegtay aad ku qaadateen kutubta sida bayculmulaamasa bayculmunaabada najsigii ribada labadeedii nooc iyo saa'iru anwaaci tadliis dhammaan waxaliyaal waxaa cuyuubtii beeca lagu qarinayo oo dhan inay uga digaan weeyaan in miisaanka iyo kaylka iyo beegga inay nusqaamiyaan in lasoo dhexmaro dadka suuqa warhatada ah oo loo sheego weeyaan culimmadu waxay yidhaahdaan qofka aan markuu arko munkar haddii uu munkarkaas uu qofka nooc qofkaas samaynaya uu kala hadlo oo uu u sheego sharcan waxa munkarkaasi yahay waajibkii noocaa ahaa hadduu ku ogo dee dadkii kale ee ahlucilmiga ahaa wuu ka dhacaya laakiin waxay yidhahdeen shardi bay arrintaasi leedahay shardu suquudi alxaraj cani albaaqiin marka la leeyahay idaa qaama bihi albacdu saqata cani albaaqiin marka dadka qaar ka midii waajibkii alamr bilmacruuf wanahy can ilmunkar ay la yimaadaan oo gutaan dembigii intii kale uu ka dhacaya marka la leeyahay shardi baa arrintaa u xidhan shardigaasi waxa weeye bay culimmadu yidhahdeen an yakuuna sukuutuhu licilmihi hada alwaajib qad qaama bihi man yakfii qofkan isagu munkarka ka aamusan oo aan radinaynin ama macruufka aan farayn waa inuu ogsoon yahay cid kale oo arinkaas gudatay oo fulisay inay jirto laakiin haddii uusan ogsoonayn in munkarkan maanta u muuqda cid kaga beegantay oo munkarkaas gacan gelisay oo la dagaalantay amase yani qofka noocaasa ka nahyiday haddaan ogayn wujuubka ka dhici maayo imigana ka dhici maayo taasu waa mid waa masala masalada ladabaad culimadu waxay yidhaahdaan alamru bilmacruuf wanahyu can lmunkar asal waxaa u ah inuu yahay fardu kifaaya inuu yahay laba xaaladood buu fardu cayn noqdaa marka maxaynaynu idhi alamru bilmacruuf wanahyu can lmunkar asalkiisu wax mahay waa fardu kifaayatin idaa qaama bihi albacdu saqط can اlbaaqiin baynu danidhi ila fi xaalatayn alxaalaة اlأuulى anlaa yaclama bihi ila huwa munkarka isaga mooye haddaan cid kaloo ogiba aanay jirinin ama isaga mooye cid kaloo u cilmilaba haddaanay jirinin ya inuu munkar waxan yahay dee dadkii kale ka dhici maayo soomaad garan marka xaaladda noocaasoo kale ah dee qofkaa isagu keligii og inuu waxaas munkar yahay dee fii xaqii farducayn bay ku noqonaysaa ta labaad anlaa yatamakana min isaalatihi ilaa huwa cid kaloo munkarkaa wax ka qaban kartaaba haddaanay jirin isaga mooyaane oo isagu ciidan buu haystaa saaxibu alamri waannahyi ama saaxibu nufuud qof awood fulineedla weeye sidaa aawadeed isaga mooye cid kaloo xidhxidhi karta oo wax ka qaban kartaa dee ma jirto xaaladda noocaas ah kaas isaga mooye cid kale wax ka qaban karta aanay jirin ayay farducayn ku tahay ka labada xaaladood farducayn bay ku noqonaysa kadalika aljihaad jihaadka iminka haddii hubka adiga mooye cid kaloo ridi karaaba aanay jirinin fii xaqika farducayn bay kugu tahay waaya faa'iida qodob faa'iidaa baynu halkaa raacinana qodobka faa'iidada waxa weeye qofka fardulkifaayaha dadka ka ridaya iyo qofka isagu farducaynkii la imanaya ninka fardulkifaayaha wixii dadkao dhan faralka ku ahaa dadka intuu isagu sameeyo ummadda inteedii kale kaga fillaanayo ka ridaya miise gaara buu kaleeyay qofkii farducaynka la imanayay waxa weeyaan qofka alqaa'im bifardi alcayn qofka farducaynka la imanaya dee asqada alxaraja can nafsihi faqad dembigii naftiisuunbuu ka riday bes oo inaan waxba loo raacayn unbaa halkaa ka soo baxday amaa alqaa'im bifardi alkifaaya furuud alkifaayaadka qofka isagoo qaaimka ku aya la imanaya shaygii furuudulkifaayaadka ahaa dee asqada alxaraja can nafsihi wa can ilmuslimiin naftiisiina dee dembigii wuu ka riday oo waxba loo raaci maayo bari'a dimatuhu dimadiisii bari bay noqotay muslimiintii kalena wuu ka riday marka farqigaasa udhexeeya qofka farducaynka mumaarasaynaya iyo qofka fardulkifaayaha mumaarasaynaya qofka alamr bilmacruuf wanahy calmunkar samaynaya marka ee daaciga ah shuruud baa loo dhigaa shuruuddiisa ko waxaa kamid horta weli muslim yahay alislaam waayo alamr bilmacruuf wanahy calmunkar waa nusratu lidiin diinta loo nusraynayo loo hiilinayo arrinka noocaas ana qof aslu diin diinka asalkiisiiba diidani dee ma qaban karo midda kale alamr bilmacruuf nahy can lmunkar fiihi quwa wa sulta wa culuwin walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almuminiina sabiila awood baa meesha ku suganoo qofkan aamirkii awood buu leeyahay hadiyo jeeraale uu qofkan kale dee waxa weeyaan awooddiisana ay ku fulayso hadduu qofkii alamr bilmacruuf nahy can lmunkar samaynaya hadduuba gaal yahay dee kaafirku daw uma leh in uu ninka muminka ah isagu awood yani isagu uu quwadii yeesho wax ku faraayey ta labaad shardiga labaad waxa wey atakliif waa inuu mukalaf yahay dhammaan cibaadaadka o dhan waxa weeyaan waa shardi asaasi ah oo dhammaan cibaado kasta laga doonayo marka markaynu mukalaf nidhaano maxaynu ujeednaa albaaliq alcaaqil waa inuu qaangaar yahay caqligiisana waa inuu qabaa oo xiskiisu joogaa sidaa aawadeed alamru bilmacruuf wanahy can lmunkar laa yajibu calaa majnuunin wa calaa sabiyin ilmo yar laga dooni maayo nin waalana laga dooni maayo laakiin sabigii hadduu wanaagga ku faro waryaa aan waysada way kaa kala dhiman tahayoo adinkaaga qaybbaa bannaan aanad maydhinin ya nabiguna wuxuu waylo lilcaqaabi min annaar hadduu ilmihii yaraa kugu idhaahdo culmad waxaa yidhahda waa laga hawaabinaya waana arrin jaa'isa sababtu maxaa waa shay qurbo ah oo taaca ah weeye wakadalika alcabdu walmar'a haweenaydii iyo addoonkii maca alistitaaca iyaga laftoodu waa ay soo gudagelayaan waxa weeyaan oo dadka alamr bilmacruuf wanahy can lmunkar la imanayaba laga doonayo way ka mid yihiin maadaama shaygan uu shay qurba ay tahay min ahli adana ay yihiin ta saddexaad waxa weeyaan shardiga saddexaad alistitaaca waa inuu kari karaa liqowlihi tacaala laa yukalifu allahu nafsan ilaa wascaha iyo qowlka nabigu alai slatu asalaam uu yihi maa nahaytukum canhu fajtanibuuhu wamaa amartukum bihi faatuu minhu ma staactum intaa kari kartaan la imaado wixii aan faro waxaan idinka reebana bataatan iska daaya ficilkan aad inkirayso ee munkarka adigu aad xisaabinayso shuruud buu leeyahy ficil kastoo kaa soo horbaxa odhanin ama adigu aad ka biyadiido ama misaajkaaga iyo hawadaada aan waafaqsanayn ha odhanin waa munkar marka aayada ha u daliishanin ee ficilkan aad inkirayso shuruud buu leeyahy o shaygaas horta waa inuu munkar yahay ama kabiirahaad ama sakiirahaade laba munkarkaas waa inuu munkar mawjuudo xaaladaa taagan waa inuu yahay oo imika hadduu qofku khamri cabo axaad unnaas qof kasta oo shaaraca maraya inuu qabsado yidhahdo khamri baad cabatayna mari oo shalay khamri baad cabtaa la sheegay inaad tidhaahdo ma aha khamriga markii waa inuu shaygaas mawjuud yahay naam haddii kale wacdi baad ku leedahay iyo irshaad bas inaad wacdida uun ta saddexaad an yakuuna almunkaru aahiran bikayri tajasus munkar muuqdo waa inuu yahay qofka imika macsidiisii uu samaynaayey gurigiisa hoostiisa ku samaynaya oo qarsada oo albaabkiisa soo xidhaa qof muslimiina xaq uma leh inuu intuu soo basaaso jaasuuso yidhahdo gurigan gudihiisa waxbaa ka socda annagu garan mayne marka waa in lagu jabiya albaabka waa in aanad odhanin oo aad dhallinyaroobin waxa weeyaan dee saxaabadu waxay nuhiina can tajasus ilahina qur-ankiisa wuxu uhi walaa tajasasu waxaa ka mid a munkarku waa inuu macluum yahay shay macluum ah oo diin ahaan la ogsoon yahay inuu waxaasi munkar yahay yani bikayr ijtihaad wax ijtihaad ku sugnaaday waa inaanu hayne waa inuu inkiraa calaa man khaalafa nasan nin alkitaab wasunna nas khilaafay ama ijmac khilaafay ama qiyaas jalya khilaafay amaa shaygii mukhtalafu fiihiga ahaa ee aan tatajaadabu fiihi afhaamu alculamaa fahamkii culimmadu ay kala jiidanayaanoo qolba ay dhinac u jiidanayso ya oo maxalu andaar alculamaa ah inaad inkirta maaha oo qofkaad munkarka ka dhigto inuu munkar ku dhacay lanno yasixu fiihi lkhilaaf maadaama arrin ijtihaadii ay tahay laba hardina culimadu waa isku khilaafaan afartaa shardi iyadu waa maxalu itifaaq laba shardi laakiin waa la isku khilaafaa in ficilkaa loo shardiyo koow in imaamku kuu idmo oo idan iyo fasax iyo warqad ogolaanshaha ku siiyo inaad dadka alamru bilmacruuf wanahy canilmunkar wadiifada inaad qabatid sida saxiixii waxaa weeyaan inaanay shardi aanay ahayn shardi inaanay ahayn waayo axaad nnaas dadku kelikeli iyo jamaacaba laga soo bilaabo wakhtigii nebiga ilaa yowmina haada wanaaggana waa isfarayeen xumaantana waa iska reebayeen culimmada qaarkoodna ijmacba bay soo naqliyaan allahuma ilaa wixii ah khusuusiyaadka dee xaakimka mooyaane ilaa nebigu wuxuu yih salaam man ra'aa minkum munkaran falyuqayiru biyadi qofkii munkarka gacanta wax kaga qabto qof walba gacanta wax kagama qaban karo soomaad garan qof diinta caaya baad aragta ama khamri cabaaya intaad adigu soo qaadato odhan maysid alan ku xidhxidha afartan baan ka jaraya afartan jeeda leh ma odhan kartid laakiin maxaad samayn kartaa an tarfaca amrahu ila alqaadi qaadiga inaad arrintiisa u rafcisid ood gaadhsiisid waad samayn kartaa laakiin adugu kama jari kartid leanna adugu qaadina ma tihid waxa weeyaan dowladduna dee jiha mucayana baa u igmatay wixii xuduud ah inay ogaan marka adigu ma oogi kartid oo wixii dhallinyaradii qaar ka mida berigii dadku fawdada ku jireen ku dhacday xukuumaadkii ina soo dhaafay qaar ka mid ah oo ay qaarkood rajmiyeen hablo ay idhahdeen waa sinaysteen intay soo ururiyeen soomaad garan koo iyo sagaashan suma hayn waqtigaas ayd ha meelahaas ahayd ayib marka masalada waa masalatu khilaafin sida saxiixeen maxaynu nidhi idan iyo fasax looma baahna wixii musalaaxiyaad oo ikhtisaasaat alxaakim walqaadi mooyaane ta labaadna waxaa la isku khilaafay alcadaala cadaalad ma loo shardiya qofka alamr bilmacruuf nahy cilmunkar samaynaya inuu noqdo mawsuufan bilcadli qof cadaalad ku sifaysan shardigaa waxaa shardiyey ahlbidaca qaar ka mid ah ay muctasiladu kow ka tahay oo waxay yidhaahdeen laysa lifaasiqin an yamura wayanhaa bay yidhahdeen qof faasiqa waxna ma fari karo dadka waxna kama reebi karo laakiin sida saxiix waa cadam lishtiraaq waayo ninka faasiqii waa mukalaf waana muslim adiladii ku waajibinaysay inuu wanaagana faro xumaantana reebto adila waajibinaysa wuu soo gudagelayaa midda kale qofka mukalafka laba waajib baa saaran waajib alcamal iyo waajib adacwati walamri wanahyi labadaa waajib baa saaran inuu shayga la faray ku camal falo shayga laga reebay ka tago taas waa waajib waa waajib alcamal inuu dadka ugu baaqoo yidhaahdo wixii macruufee wanaaga ama wixii yani munkara inuu ka reebo taasina waa waajib adacwa waa laba waajib hadduu mid ikhlaal ku sameeyo oo uu de mid la iman waayo dee macnaheedu maaha kii kale inay ka dhexayso sida ahlucilmiguba yidhahdeen jihaadku hadday mutacadir ay noqotay suurtogeli weydo qofku inuu gacanta ka jihaado hadday suurtogeli weydo taa macnaheedu maaha inay ka dhacayso jihaadkii maalku wanaad maalka ku jihaada wanaad carabka ku jihaada wanaad qalinka ku jihaada kulli waxaasoo dhan kaa dhici maayaan laakiin haddii silaaxi ay suurogeli weydo oo aad dee ay arintaasi dhici kari weydo maaha inaad tiraahdo mar haddii jihaadkii weynaan la waayo ee gacanta waxba jihaadi maayo xoolaha iga raacanaya xoolaha ku jihaadee oo bixi oo masaajidada ku dhis oo aytaamta sii iyo araamiisha dumarka laga dhintay ee agoomaa haya masaakiinta sii silaturuximka ka samee naftaada iyo ehelkaada iyo xuquuqtii kugu waajibto dhan ka gudo wahaakada sakada ka bixi kaasina weeye waxaa dhacdaa dara dadka qaarkood inay qur-aanka markay akhrinayaan ay ku turunturoodaan aayaddii fii suurati almaa'ida ku jirtay aayadda boqol iyo shan qowluhu tabaaraka wa tacala yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytum waxaa weeyaan nin lumay waxba idin yeeli maayo haddaa idinku hanuuntaan calaykum anfusakum naftiinna uun yaa ee badbaadiya marka oo ay u daliishadaan wax macruufana fari mayno wax munkarana reebi mayno leanno aayaddu waxay naga rabtaa ooy tidhi daahirka aayaddu waxa weye laa yadurukum man dalla idaa htadaytum wahmiga noocaasi waa baail waana marduud calaa saaxibihi lianna maxaa yeelay qofka wanaagga aan dadka farinin xumaantana aan ka reebin lam yahtadi mabuu hanuuninba ila idaa htadaytum baa la yidhi sidaana waxaa ku fasiray waa xudayfat ibnulyamaan iyo saciid ibnu musayab sida uu ka soo naqliyey ibnu jariir tabari tafsiirkiisa iyo aluusi iyo qurtubi ay tafaasiirtooda kusoo naqliyeen midda kale alla tabaaraka watacala wuxuu ku dhaartay ilmo nebi aadan dhammaantood inay tacab khasaar ku sugan yihiin ilaa afar sifo ciddii laga helay mooyaane ila aladiina aamanuu wacaamilu الصaalixaat watawaasaw biاlxaq watawaasaw biاsabr watawaasaw biاlxaqi waa dacwaddii waa alamr bimacruf wanahy can munkar wey nacam walaalayaal marka waxaa loo baahan yahay inaynu horta maadaama aynu dalabatalcilmigii nahay inaynu alamr bilmacruuf wanahy can munkar wadiifadaas oo wadiifat rusul ah inaynu ku sifowno inaynaan dhayalsan qofka isagoo awoodi kara isagoo awoodi kara qofka waxa weeyaan ka gaabiya waxay culammadu yidhaahdeen qofka noocaas ah waxaa lagu sifaynayaa bidacfi aliimaan wa qilati dayaana qof diintiisuna daciif tahay oo diintiisu ay yar tahay diinka u haysta iimaankiisuna uu daciif yahay waxaa kaloo lagu sifaynayaa inuu yahay shariikun lilfaacili fi limi wاlwisri wاlcaar qofkii dembigan munkarkaa uu arkaya samaynayey iyo isagu dembigii way wada leeyihiin kan samaynaya iyo kan ku daawanaya ee aan inkiraynin ee raalli ka ah waxaa kaloo lagu sifayn karaa inuu yahay shayaanu akhras shayaan afxidanoo sida qofka baailka ku hadlayba shayaan naatiqa loo yidhaahdo kana waa shayaan akhrasa baa la odhan karaa qofka noocaasi waxa uu waajibsanaya ilaahay cadhadiisa iyo maqtigiisa ayuu waajibsanaya marka arrinta noocaas ah waa inuu aad iyo aad isaga dhowraa oo uu ilaaliyaa waxaan filayaa muxaadaro badan baynu dee qaadanay muxaadaraduna in aynu tii hore aynu qaadanay ayaa inagu filaday sheekh axmed ciid uu inoo galay anugtaydan waxa weeyaan in yaroo tadkiro ah oo aan xusuusinayay ragga ducaadda ah ee halka ay hor fadhiya iyo dadka dalabatulcilmiga ah inay waajibka noocan oo kaleah aanay ihmaalin oo ay dadka ugu horeeyaan welibana camalka markay qabanayaan ay ula yimaadaan si lilaahinimaa oo ikhlaas bikulli ikhlaas wa tajarud iyo inay shareecada waafajiyaan lanna culmad waxay yihahdeen xad alcamal الsaalix camalka saalixa tacriifkiisa xadkiisa waxa weeye ma ijtamacat fiihi haadani اlamraan labada arrimood wixii laga wada helay oo ah alikhlaas wاlmutaabaca waa shardiga koowaad almutasadii lidacwati ila allah wاlamr bilmacruuf wanahy can munkar shardiga labaad culma wa hahd waa inuu cilmi iyo fiki leeyihi qabla almri wاnnahyi intaan waxna farin waxna aanu reebinin waa inuu waxaan cilmi u leeyahay marka la leeya waa inuu cilmi u leeyahay shaygan inuu macruuf yahay waa inuu cilmi u leeyahay shaygan inuu munkar yahay waa inuu cilmi u leeyahay inuu tamyiiz samayn karo kala sooci karo munkarka iyo iyo macruufka waa inuu cilmi u leeyahay qofkan mamuurka ama mamuurbihiga ah ee xaaladiisa waa inuu cilmi u leeyahay wahaakada waxaa kaloo laga doonayaa alrifq maca alamri waannahyi in uu si dabacsanaan iyo tudhaalo leh in uu u soo cardiyo oo u soo bandhigo dacwaddiisa si raxmadi ku dheehan tahay si aan qarjajac lahayn iyo khasab iyo jujuub iyo inuu farta lulo marka uu dadka la hadlayo kaanama inuu u hanjabayo oo kale oo aanu isticmaalin erayada dadkaba didinaya walaahi haddaad saa samayn weydaan ilaahay waa idinkaga dhafoorinaya ilaahay waxaasuu idinku samaynaya waxaa waydaan waa inaadaan erayada noocaasa isticmaalin lan erayada noocaasu qof yani dadkii iska kibrinaya ayaad u ekaanaysa oo isagu waxweyn dheer oo isagu waxaanu dadka faraya dhammaantii ka soo wada baxay oo isagu manhiyaadkii oo dhan dhammaanteed ka wada tegey ayaad u muuqanaysa marka waa inaad arrinta noocaasa aad iska ilaalisaan waa inaad marka aad dadka wanaagga faraysaan xumaantana reebaysaan aanad u muuqan qof mustahzi ah oo jeesjeesaya waa inaad inaad subaa salaaxayso ood xaqa ku subaa salaaxayso oo aad low salaaxayso waa inaad u muuqataa laakiin waa inaad ereyba ereygu ka dabacsan yahay ee markiiba qalbiga u dhaadhacaya waa inaad isticmaashaa waa inaad israaf la imanin xagga hadalka iyo xagga odhaahda oo dadka lexla jecel waa inay kaa qabataa qof lexla jeclo leh waa inaad tahay waa inaad dadku waxay garan karaan aad u sheegtaa oo cuquushoodu ay fahmi karaan waa inaana degdeginin oad iska ilaalisaa markiiba inaad midhaha goosato oo aad odhanin dadkan la hadallay hadallayoo dad waxa weeyaan waxba maqlaya ma aha qalbigaa madow keeraa kana waxa waa inaad odhanoo alfaad naabiya oo cay oo kale weynaana kaa soo fulinin waa inaad xusuusataa sagaal boqol iyo konton sannadood inuu nebiyulaahi nuux qoomkiisa dhex taagnaa oo intaa dacwad ula dhex taagnaa waxaa kaloo ka mid ah inaad la timaado alxilmu waasabru calaa على الأذى بعد الأمر والنهي محين الرفق واللين مع الأمر والنهي من سنة رسومة مركز وحنا فرس وحنا نهينيسو رفق iyo liin iyo turaale iyo dabacsanaan iyo jajabnaan waa inuu ku laaqan yahay oo ku dheehan yahay ee waxaad farayso iyo waxaad reebayso markii amar iyo nahyi xaggaaga ay ka tagaan oo aad fartana kadibna dee zawbica marbaa waaa kugu soo kacaysa duufaanaa kugu soo kacaya xaaladda noocaas marka maxaa laga rabaa laba shay oo ilaahay u ammaanay waa alxilmu waasabru inaad dulqaad leedahay inaad dulqaad u leedahay dadka inaad dhegaysato adiga inaad dhegaysatay in adigu lagu dhegaystaad jeceshay sooma dadkii mubtiliinta ama ahlubaatilka ahaa way kula hadlayaan inaad sabr u yeelato iyo dulqaad inaad dhegaysan karto ood hadalka ka guri karto oo markayd hadalkoodii aad istiicaabto aad wada fahamto aad wada xifdido aad midhmidh uga jawaabi karto in xataa si aad qofka noocaas u kasbato markuu kula hadlaayo hadduu wax wanaagsan ku hadlay inaad tidhaahdo hadalkaagii axmedow ama hebelow hadal wacan baa kaa soo yeedhay kaasaa tidhi oo kaasaa tidhi oo kaasaa tidhi aad bay arrintaasi wanaagsan tahay kaanama inuu kula taliya taladaadina waanu qaadanay laakiin in yar baan kuu saxaya oo halkaa ku jirta intaad u muraad leedahay aad doonaysa inaad saxdo oo munkarka ah yaa markaasaad sheegaysaa laakiin maxaad u goglaysaa in aad mararka qaarkood ammaantaba isagii oo maxaasintiisi mararka qaarkood wax ka mid ah uu ku hadlay aad sheegso oo tirada qodobkaas waad ku saxanta qaar badan waxay isgaadhsiiyeen wadaadadan yaryari maba garaabaanba daad maantoo dhan wax u sheegayso kuuba garaabi maayaan arrinka noocaas ah ee dadka qaar ka soo fulay ee hadday doonaanba suuqa la geliyey wax beeninaya oo waaqic beeninaya waa inaad muujisaa iyagoona leelinaga doonaya dulqaadku iyo xilmigu waxay culimmadu yidhahdeen yamnac alqadab waa ka ishortaagaya inaad cadhooto waxaana la doonaya sidaa haddaba inaad xanaaqdo oo waa lagu mudmudaya mar haddaad xanaaqdana dee nin xanaaqay laga badi xujadaadii xataa waa kala lumaysa ha xanaaqin sabirkuna waa hal adayga ilaahay baa qur-aankiisa ku yidhi tabaaraka wa tacaala isbiruu wasaabiruu waraabitu baa ilaha yidhi sabra oo nimanka la sabirtama baa ilaha yidhi iyaba way sabrayaano kufrigiiyo macaasidii ay ku duudsugaymaabay ku sabrayaane dee idinkuna mujaarac waxaad samaysaan kula beretaba dee sabirka ya isku xidhnaada ama muraabado sameeya oo de waxa weyaan qofka muraabidka waa qofka heeganka ah inagu aynu dhaano sida qofka muraabid cala huquur meelaha faramaha oo kale halkaa dee heeganka u ah in meela cadowga ka soo dhacaya inuu dee cadowga ummadda islaamka ka ilaaliyo oo saahirkaa oo u soo jeeda liajli inuu cadowga ka ilaaliyo dadka muminiinta marka walaalayaal dhallinyarada waxaan leeyahay waa inaydaan degdegin iyaakum alcajala degdeg iska ilaaliya waxaa kaloo ka mid ah haddaad dacwad u baxdaan ama aad camal wanaagsan doonsa qabataan inaad madax iyo minja yeelataan oo kala dambaysaan aydaanu isku dubyaacin dad yo idinku daaweyn fulaan hadalkaa inoo furo waayo nabiga ala sl sl laba nin baa u yimi iyagoo ma kala hadlaaya muxuu nabigu yidhi liyatakalam akbarukuma kiina weyne ha hadlo horta kabir kabir baa nabigu yidhi soomaa markii ay yaum lqowm aqrahum likitaab illah soo nabigu ma odhan qowmka waxaa tujinaya ninka ugu qur-aan akhris badan qur-aanka ugu badsada yani xifdigiisa iyo camalfalkiisa iyo haakada hadday isku mid yihiin iskaga mid ka yihiin sunnada ninka ugu badsada hadday iskaga mid yihiin koodii ugu hijrada horreeyey hadday hijradii iskaga mid yihiin kooda ugu daweyn marka dadu waa caamil asaasi wax lagu kala saaro wey harecada wax ku kala saarta marka qof ka weyn da ahaan walow hal sananaha allah ka yeele lisinihi iyo dadiisa u ixtiraama yuqayid allahu tabaaraka watacaala man yaxtarimuhu cinda alkibar markuu weynaado kii ixtiraami lahaa baa ilaahay isna u diyaariya lanna waxa wey aljaza min jinsi alcamal kama tadiinu tudaan haddaanad culimmada kaa waaweyn aanad ixtiraamaynin adigana qaar uun aan ixtiraam darro kugula dhaqma oo xayraan kaa dhiga kuwaasunbaa adigana ku sugaya oo meel ku yaalla marka waa inaad kala dambaysaan oo idaan isgudub yaacin nabigu wuxuu yidhi nabigu alai slat salaam tataawaca walaa takhtalif isadeeca baa nabigu yidhi hiskhilaafnina khilaafka iska daaya mar walbana as'ilo qofka hadduu masalada ka dhargo oo masalada xukunkeeda sharciga uu ogsoon yahay maaha inuu wadaad ka yimaadaba idhaahdo su-aal baan weydiinaya kaadi wadaad baa yimha su-aashaasu ama dhiiri ku gelaya ama uu kaga baxaya waxyaalaha noocaasa hadda soo baxay waxaa soo dhami maaha min sha'ni alabat alcilm dadkii ahlu cilmiga ku dayanayay ee dariiqooda marayay ma aha dariiqoodii maaha waa dadka cilmiga laga xirmaaninayo laga qadinayo dariiqoodii wey dadka noocaas ah ee xataa ixraajka geliya culimmada ee xarajka geliya masaa'ilka mucdalaadka hor keena iyo waxay doonayaan inay ku fadeexeeyaan ama ku qodqodaan qaaliban waxa weeyaan qofkaasi cilmiga waa xijaab baa laga saaraa taxsiilkiisa ma helo barakana ma yeesho cilmigiisu ataa wixii adoo garanaya ya sidii cabdilahi bn cumar uu yidhi nabigu ala slat slam anagoo fadhina ayuu yii ina min ashajari shajaratan dhirta waxaa ka mida geed maal muslim muslimkoo kale ah fawaqaca annaasu fii shajari اlbawaadi dadku dhirtii miyiga nin walba ku foofayoo uu nin walba yidhi talow geedkaasi waakii markaasaan gartay buu yidhi anugu wa fi lqowmi abubakrin wacumar cumar iyo abubakrna meeshay fadhiyaan aniguna waa garanayaa buuri fahibtu buuri waan haybadaysto waxaan idhi ma abubakar iyo cumar oo fadhiya baad odhanaysaa anaa garanaya marka hadda aladab aljam adaabta iyo ay la soo xaadirayaan majaalista laysugu yimaada cilmiga marka taasina waxa weeyaan waa qodob asaasi ah oo in la ilaaliya ay tahay xakan aan ku khatimayaan kaga tegayaa طلبة العلمga waxaa laga doonaya oo waajib ku ah inay say dharka u xidhan yihiin si lamida ay u huwadaan oo isugu qurxiyaan say dharka ugu xaragoonayaan ay ku xaragoodaan aladab alislaami aadaabta islaamka waa inay ka muuqataan raggiina alabatulcilmiga ah xalaqaadka cilmiga markaa imanaysaan libaaskii alabatulcilmiga waa inaad soo xidhataan saraawiisha waa inaad daadisaan waa inaad idinkoo mucamamiina oo cimaamadihiisita oo qamsaantiisita oo waa inaad timaadaan soomaad garan maxaa yeelay simadii ahlucilmiga weeye soomaad garan dharka ahlucilmiga ninka xidha baa la yidhi waqaar iyo xasilooni baa ilaahay siiyaayoo ka muuqata soomaad garan dharka askarta ninka xidhaa yani waxaad arkaysaa isagoo tasarufaadkii askariga la imanaya marka cid waliba cidday isu ekaysiiso ayay inta badan ay dhaqankeeda iyo akhlaaqdeeda yeelataa marka waxa weeyaan waa inaad markaad hataad saraawiisha ku tagtaan madaariska markaad xalaqaadka culumta shareecada lagu baranay aad timaadaan waa inaad nin walba uu soo xidhaa cimaamada koofiyadda hadad amiiska u imaada sheekh albaani wuxuu yihi raxmatullaahi calayhi kitaabkiisa tamaam minah kitaab libaas marka uu tacliiqinayo kitaabkan fiqi sunnaha ayaa wuxuu yidhahdaa laysa min caadati salaf salafka caadadoodii may ahayn inay uruqda iyo hawaaricda iyo salaadaha inay uruqda iyo shawaaricda inay maraan iyagoo xaasir ra'si madax bannaan salaadaha inay galaanna waaba makruuh buu odhanaya qofku salaada inuu galo isagoo xaasir rasi ah madax qaawan waa makruuh buu odhanaya ana maxaa yeel ilahay baa qur-aankiisa ku yhi khuduu ziinatakum cinda kulli masjid soomaad garan lianna allaha xaqa an yutazayana bih ilaahay baa ku xaq leh in la isu qurxiyo dee haddii maanta la yidhahdo waxaad qaabilaysaa madaxweynaha ayaad u tegaysaa dee axsana iyaabak baad soo xidhanaysaa soomaa fakayfa bimalik amlaak malik muluk bal ka waran mulugta oo dhan kii maliga u ahaa malik lkown bal ka waran markaad is hortaagaysa ilaahay soo afdal ziina afdal xaal soo inaad ku timaadaan maaha ta kale waa in markaad shaaraca marasa la yhahda kuwaa alabatalcilmigii sharciga ah haddii adiga iyo qofka laydikala garan waayo nin aanu saaxiibnahay oo baacushtarah oo carbeed mar markaan xajka aanu tagno ayaa wii soo dhoweeyaayo waan iska caama lakiin wuxuu ii ictiraafsan yahay inaan dalabatulcilmi ka mid ahay ayuu isagu dee ii ictiraafsan yahayo marmar buu sheekh igu yidhahdo anoon ahaynba dabadeetana wuxuu aanaan igu maalinbu intuu yidhi inakeen buu wuxuu ila tegey meel dharka lagu iibiyo markaasuu yidhi baal mashlax leado carabta xidhato samaydaan aragoo laga dulgashado qamiiska oo boqorada iyo xidhaan iyo mashlax baa leedo oo dusha laga huwado ya mashlax laba boqol oo dollar inka badan ah ayuu ii soo iibi wuxuu kan xidho sana waayo war labada boqoloo dollar waa baan u baahnahay baad sidayda ii siisid wuxuu yidhi horta waxaan kuu sheegayaa anuu soomaaliya waan booqday buuri ninkiina ninkiina caalimka ah iyo ninkiina caamilka shaqaalaha dowladda u shaqeeya amase shaqooyinka aad adag qabta sida dadkan birta ka shaqeeya geerashada ka shaqeeya iyo ninkiina caalimka lama kala garanay buui wadankiina markaan tegey buuri annagoo arta culimmada yadu mid nin cilmiba ku sifaysan hadduu jiro ilaa wuxuu xidhanya buuri maslax umaradayada dadka loo taliya mashlax bay xidhayiin ru'asaa ulqabaa'il dadka qabaa'ilka u taliya mashlex bay xidhayin buuri hada waqaaru saalixiin buuri dadka saalixiinta waqaarkooda wey buuri waa nin caama baa saa igu ole aniga yaa jamaaca bal horta mashlexa inteydaan xidhan amaynu qamiis xidhannaa horta alaysa kadaalik raalliga ahadaya waxa weeyaan can sidqin wa maxaba baan idiin leeyahay ilahi waxaan ka baryaya tabaaraka watacaala waan dheeriyey raalliga ahaada inuu an yamuna calayna bilfiqhi fi اddiin wاlcamali bihi wاnusrati liajlihi ilahay saasaanu ka baryaynaa tabaaraka watacaala dadaala cilmiga shareecada xambaara dadka umanada ilaahay ku aaminay quluubta alla ku aaminay cilmiga ka mid noqda oo u berataba quluubta qaar waa khariba waxba kuma jiraan qur-aankaa sidaa u wadeeca dhigteen ood aad qalbiga u sidayseen tafsiirkiisa iyo xadiiska nebiga calai slatu salaam iyo fiqiga ya iyo tawxiidka afartaa maado iyo luqada shantaa maado ayaa baa layahdaa culumta shareecada ugu mudan altawxiid walcaqiida iyo altafsiir iyo alxadiid iyo alfiqhi iyo alluqa shantaa maado waa kama kacdo waa asaas weeye mid walba waa inaad nasiib kulad wax ka barata annaga aniga sheekhaygii baa halkan idila degan sheekh cabdalla almakaawi sheekha yaan la ydinka qaadine wax ka barta oo xalqadiisa xaadira isaga iyo mashaayikhda kaleba somadan garan ha odhani nin walba halka arbiciin baa lagu bilaaba maxaan ka tegaya arbiciin soo sunnigii soo maray oo miyaan kalaamu nubuwa kalaamkii nebiga miyaan la sheegaynin xadiiska haddaad iska dhegaysato faa'iido casiisaad maalmulba ka helaysa marka isu imaada